raacay oo annagu aan qayb ka noqonnay oo aan mas-uuliyaddeeda joognay inaysan dalkan ku soo laaban oo ay ka baxdo oo soomaali ay soomaali noqoto oo soomaali ay midowdo inaan qaadanno ayaa ayaan annagu ku talinaynaa oo aniga taladaydu ay saas tahay haddaanan saas yeelin maantay meesha aan joogno iyo meel ka liidata ayaa nala ku jiidi doonaa oo waxaa la waayi doonaa qaran soomaaliyeed gobol noolaan karaa ma jiro qabiil noolaan karaa ma jiro ciidan jiri karaa ma jiro haddii aanaan annagu go'aansan inaan iscafinno oo walaaltowno oo ilowno wixii dhacay qofkii qof ka tirsanhaya wax ama qabiilkii wax laga tirsanhayaa inuu qirtaa fiican oo yidhaha waa degafay war halla cafiyo war halla cafiyo war hanala cafiyo wax ceebaha ay leedahay mele xoolo loo raacan maayo diya laysku sheegan maayo hanti wixii la kala haysto oo dadka ay kala haystaan in laysku celiyo ayaa fiican dadka soomaaliyeedu dhegaysanhaya kolley warkaani waa baxaya waana la ogaanayaa waxaan odhan lahaa wax kale oo laysku sheegan karaa lagama gaaree hantida la kala haysto hadday dhul tahay hadday guri tahay hadday gaadiid tahay hadday dhaqaalo tahay ha laysku celiyo raalligelinna ha la bixiyo ha la yidhaahdo raalli ahow taasaa waxa weeye muxuu ahaa ay ku imaan kartaa marka waxay yeelaysaa in qofkii wax ka maqan yahay oo xaqaaga ilaahay u bandhig dalkaagana aamin aamshuurina helaysa haddaadan adduunka ila aakhiraa helaysaa xoolo ma haysaanoo xadi maysaane haddii ilaahay gacantiinna wax soo geliyo oo mas-uul laydinka dhigo waxaa xadinnina haddii mas-uul laydinka dhigo cadaaladdarradaa samaynina haddaan adduunka lagaaga goynin aakhira lagaaga goynahaya aakhira lagaaga goynahaya qof weliba haa xisaabiyo cimrigiisa iyo maxaa ka dambeeya ilaahay aan tala saaranno taladii aan soo coshanno dalka aan badbaadinno midnimadiina aan ka shaqaynno xoogga dalka soomaaliyad aan dhisno xoogga dalka soomaaliyeed aan dhisno aniga iyo inta ila jirtaay waxay ku dadaalahayaan haddii alla idmo annagoo kaashanayna wasaaradda gaashaandhigga oo ah iyadu muxuu ahaa gaashaandhigga markii la yidhi waa xooggii dalka soomaaliyeed waa xooggii dalka soomaaliyeed wey had ya jeer alle waxaa batay oo maanta caan noqotay labadii meel wax la ysugu daraabo inay iskhilaafaan oo la yidhaha waa is haystaan madaxweynihii barnaamijka waa isqabsanhaya baarlamaankii madaxweynihi baa isqabsanhaya wasaaraddii iyo agaasimihii guud baa isqabsanhaya waxaa isqabsanhaya xooggii iyo wasaaraddii laakiin annagu ma yeeli doonno haddii alla yidhaahdo annagu ma yeeli doonno annagoo wada jirna oo mid ah ayaan waxa weeye wada howlgelaynaa oo hal meel kasoo wada jeegno hadda agaasimihii guudaha wasaaraddu waa kan waxaa intaasaan sheegayo wuu aaminsan yahay waa mid aan ku wada soconno saasaanan rabnaa inaan annagoo wada jirna ku dhisno wasaaradda haddii ilaaha yidhaahdo iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka waa isku hal aragti wey waa isku hal ujeeddana wey waa qaranka hala badbaadiyo ayaa weeye ujeeddadooda taasaad idinkuna qayb ka noqonaysaan taasaad qayb ka noqonaysaan horseed ka noqonaysaan hormood ka noqonaysaan u dhimanaysaan oo ku dhimanaysaan haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wax badanoo aan sheegi lahaa ma sheegi karo sababtu waxaa weeye wakhtiguna ima oggolaanhayo muxuu ahaa goobta aad fadhidaan oon ogahay dhibka aad ku fadhidaan oo aad muddo u adkaysateen ilaahay idinku waa ka bixi doonnaa waayo soddon sano ku dhowaad baad yaad sidaa hadda maanta aad ku jirtaan weliba si ka daran aad soo aragteen hadda siciid wuxuu sheegaya adinkoo meeshaan joogo in laydinku soo weeraray oo muxuu ahaa naftiinna halis aad geliseen oo aad iska difaacdeen waa hubaa inaad difaacdeen haddana kuwii iyo kuwo lamidaha taagan oo shaatigaa wata kuwa shaati kala wata oo nalaku soo jeeyo nalaku salliday ayaa jooga ayagana waa ka xoraynaynaa haddii aan la yidhaahdo wixii ogol inay soomaaliya muxuu ahaa dib ugu soo laabtaan oo ay soomaalinimada wax ka soo galaan ayadana kolley waa la aqbalahayaa meel kastana waa la sheego madaxweynaha soomaaliya wuu wuu fidiyey xafiis odhanahaya war ka toobadkeena oo kale waxnala qaybsada kii xukun raba waa la siinahayaa